waxa soo kordhay waxa weeye meel maalin dhaweyd uu dad soomaaliya oo magac soomaaliyeed lagu xasuuqay baa jirta oo ka tirsan deegaanka oromada dadkan oromada iyo soomaalidu in badan bay isdhex deganaayeen ilaa afar boqol oo sano dad isdhex degan oo isguursaday oo walaalo ay ahaayeen marka dad ku nool meesha la yidhaahdo degmada daarula baa la yidhaahdaa qabalahana waxaa la yidhaha qorke ayaa waxaa maanta dhacday ciidankii dowladda federaalka oo ilaalinayayba si ay u kaceen ba meeshii ka kacay kadibna dadkii weerar baa lagu soo qaaday afar ruux oon hadda magacyadooda hayaa lagu laayay dadkaasina waxa loo leynayaa waxa weeye soomaalinimo un dad ilaa toddobaatan kun oo qoys oo meel degan biyo ma haystaan baad ma haystaan nabadgelyo ma haystaan xoolahoogii waa laga waa laga dhacay waan u imaan doonaa waan u imaan doonaa dadkaasi afartan ruux ee hadda la dilay ee aad sheegayso dilkooda sidee buu u dhacay magacyadoodaase haddaad nala wadaagi karto bal noo sheeg dad soomaali oo xaggaa lagu ilaalinayay oo ciidanka qaranku ay ururiyeen oo dadkii hore la laayay dad ka soo hadhaya ayaa xaggaa lagu ururiyey iyo dadkii soo qaxay kadibna ciidankii qalab qaranka ee meesha joogay baa si laba filaana uga kacoonan garanayn hadda ujeedada u kaceen kadibna waxaa dadkii dadka leynayay oramada ahaabaa kusoo qamaamay afarta ruuxee la dilay mid waxaa la yidhaahdaa shams shamsi cabdilaahi bile mid waxaa la yidhaahdaa cumar maxamed mid waxaa la yidhaahdaa xarbi maxamed ninka afraadna waxaa la yidhahdaa khaliil cabdilaahi bile dad kaloo ilaa shan oo iyo intaan hadda warka hayo dhaawacana way jiraan xaaladda guud ee hadda soomaalida meeshaas degan ee ee aada ku qiyaastay kumanaanka qoys waa sidee dadka wax leynaya waxa weeye annagu aan shacab ahaan u haynaa waxa weye maamulkii oromiya oo meesha jooga ayaa waxaa jira niman dhalinyaro oo keero la yidhaahdo ka aasaasmay gobolkaas oromiya iyo ciidan furgaato la yidhaahdo oo maleeshiya wey waxa dadka leynaya ciidanka hadda kuu sheegaya meesha ka kacayn waa ciidankii federaalka ahaa ee dowladda federaalka lahayd ee militariga ahaa oo maalmahan u joogay inay dadkaa badbaadiyan maxay tahay marka labadaasi maleeshiya ee aasaasantay ee magacyadooda hadda aad sheegtay ujeedadoodu maxay tahay kacdoomadan ay wadaan ay deegaankooda ka wadaan waa dadka markii horena awaday dadka ku laayay waaligii daadula meesha la yidhaahdana dadka soomaalida ku xasuuqay waa dad dhalinyaro oo is abaabulo oon la garanayn ma soomaalida keliya bay bartilmaameedsanayaan mise ee dadka kale aanan qowmiyadaas ka soo jeedin oo idil ayay raadsanayaan maya anigu intaan hadda warka hayno waa soomaali un waxay leynayaan waxay barakicinayaan waxay hantida ka boodayaan waxay kufsanayaan waxa weeye dadka soomaalida ah dadkaas soomaalida ah isir un bay uyihiin hadda af xabash af soomaaliga ma garanayaan waxaan af orama ahayn ma garanayaan isirkiisaa la tirsanaya waxaa loo leynayaa waxaad ii sheegtay in ciidamo ee dowladda federaalka ka tirsan ay halkaasi tageen markii ay rabshaduhu qarxeen ciidamadaasina lagu nastay markii ciidamadaasi ay baxeen kadib soomaalidii meesha ku dhaqnayd xaaladoodu waa sidee ammaan ahaan iyo nolol ahaan intaba horta ciidanka meesha tegay ciidan ku filan maaha dadka hadda soomaalida ee gobolka galbeedka hareergeedega waa ilaa laba milyan oo soomaaliya intaan qiyaasta ku hayno xoolo badan bay xaggaa ku haystaan beeray ku haystaan hantima guurta ay ku haystaan waxaa intaa uga dee dadka hantidiisii xoolihiisii beerihiisii waa la dhacay wixii lacagay gacanta ku haysteen intay suuq tagaan ama magaalo tagaan waxba kama soo adeegan karaan gaajo gaajoy u dhimanayaan hadda sideed ruux baa gaajo sideed waa caruur shanna waa shanna waa waayeel dadka u dhintay gaajada dowladda federaalku ma waxay isku dayday inay wax gaadhsiiso hal helicopter baa toddobaadkii tagta hal helicopterna dee dadka intaa leegan kuu sheegay siday wax u gaadhsiin karta waad garan kartaa wax baabuur oo dhulkaa geli karaa ma jiro oo raashin u tegi karaa ciidankii militariga aha xataa gurmadka ahaa lug bay ku tegayaan in ciidan la geeyo oo dadkaas la ilaaliyo ma aha xal waara ma laysku dayey dowladda etoobiya haddii ay federaal ahaan lahayd haddii ismaamulka oromada uu ahaan lahaa haddii ismaamulka soomaalida uu ahaan lahaa ma laysku dayey arrintan in xididada laga daweeyo oo mushkiladan halka ay ka timid si dhammaystiran loo daweeyo si aanay usoo laablaaban weeraradan iyo iyo dilkan aad ii sheegtay in soomaalida lala bartilmaameedsanayo taan qayladhaanta ka nahay waa taas in dadkaasi xal waaro loo helo wey taanu aan u dhawaaqaynaa aan idinkana idinla soo xidhiidhnay waxa weeye dowladda federaalka iyo dowlad deegaanadaba waxaan ka codsanaynaa in dadka xal waaro loo helo annagu waxaan ilaa hadda shan bilood lix bilood laba sanay ku jiraan dadka balbaleyta dhibaatada caynkaasa intaaba waan dhawaaqayna waxaan lahay war dadkan meesha haddaan lagu badbaadin karayn ha laga soo saaro annagu soomaali ahaan oday ahaan hogaankii dhaqanka haddaan nahay nabad baan ugu baaqnay gogol baan dhignay in nabadgeliyo lagu wada noolaado dad kala maarmaya ma nihin dad wada dhashay dad kumanaansado wada noolaa haddana wada noolaan doono jaaraan nahay marka meella uma kala guuri karno cadaawadda intaa leeg ee dadka la qalayo ee dadka la gubayo taas weeye ta naga yaabisay iminkana idaacadahaan u marinaynaa dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in xaaladaa la dejiyo waxa ugu daran dadka hadda ay tahay macaluul bay u dhimanayaan in rilashin la gaadsiiyo hal helicopter kuma filo dad ka barakacay ma jiraan meesha dad ka ka cararay ma jiraan dharaar walba maalin walba diridhaba iyo meel qulaji iyo gobolka baalbi iyo degmada jigjiga iyo degmada baabili intaa maalin walba dhaawac iyo kumanaan dadaa soo qaxayo ugu dambeyntii colaadan ka dhex aloosan ee oromada iyo soomaalida maxaa khasaare ah oo tan iyo markii ay soo bilaabatay ka dhashay dhinaca soomaalida inta aada og tahay xaqiiqiyan horta dhibaato weyn baa ummaddaa gaadhay maalin dhaweyd oo laba toddobaad kasoo wareegtay dad baa lagu laayo lagu xasuuqay oo la gubay oo jidhkooda la googooyey dad boqolaal gaariya boqol iyo lix iyo toban waan hubaa kumanaan kalena xoolahooda waa laga dhacay toddobaatan toddobaatan qoys baa meel ku xayiran oo raashin la-aana oo cunto la-aana oo biyo la-aana kuwii kale meel ay soo maraan bay laayihiin wax hantidoodii ay u goyso waxaa go-aan lagu qaatay inaan waxba laga iibin meel ay maraan bay laayihiin maanta waxaan codsanaynaa bal naftooda ha lasoo badbaadiyo xoolo iyo mar danbay noqon doontaa